waxaa xarunta madaxtooyada ee filla soomaaliya lagu qabtay kulan wadatasha ah oo u dhexeeya dowladda federaalka ee soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah iyo gobolka banaadir sideediyo labaatankii oktoobar ilaa shantii nofembar oo ahayd maantay labada kun toddoba-iyo tobanka kulankaasi oo uu jir guddoominayay madaxweynaha dowladda soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa laga soo saaray gebagabadii shirka qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin dardargelinta nabadgelyada dalka iyo ciribtirka waxyaabaha ee loogu yeero argagixisada horumarinta hanaanka federaalka dalka dardargelinta dib u eegista dastuurka iyo abuurista hanaan wadajir ah iyo geedi socodka doorashada labada kun iyo labaatanka iyo qodobo kale oo ay ka mid ahaayeen sidii ammaanka loo xoojin lahaa qodobadaasi waxaa halkaasi ka akhriyey wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda soomaaliya cabdi faarax juxa
waxaa lagu heshiiyey in lagu in lagu wada shaqeeyo jawi ku dhisan kalsooni midnimo dulqaad isu tanaasul wadatashi iyo mas-uuliyad wadareed in la xoojiyo xiriirka iyo wada shaqaynta dowladda federaalka dowladaha xubnaha ka ah iyo gobolka banaadir la iskuna ixtiraamo mas-uuliyadaha dastuuriga ah ee la kala leeyahay iyo kuwa wadaagga ah in la ilaaliyo xasiloonida siyaasadeed ee dalka iyo wadajirka si loola dagaalamo argagixisada in laga fogaado lana joojiyo wax kasta oo keeni kara shaki iyo xasaasiyad siyaasadeed saamaynna ku yeelan kara deganaanshaha wada shaqaynta iyo iskaashiga dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah iyo gobolka banaadir arrimaha amniga laba wadab weeye kow in la adkeeyo amniga dalka meelna looga soo wada jeesto xoreynta dalka iyo la dagaalanka argagixisada in lala yimaado qorshe dhammaystiran oo wadajir ah oo lagula dagaalamayo argagixisada heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo gobolka banaadir baa lana xoojiyo ciidamada dowladda dowladaha xubnaha ka ah dowladda gobolka banaad xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo gobolka banaadir tababar ahaan iyo agab ahaanba iyadoo laga faa'iidaysanayo shirkii wadatashiga dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah iyo gobolka banaadir ayaa waxaa la qabtay kulankii saddexaad ee amniga qaranka labadii bishii koob iyo tobnaad ee sanadkan waxaana goluhu isku raacay in guuf colaadeed oo midaysan lagu qaado argagixisada waxaa goluhu u ballamay in saddexda bisha diseembar eena ku soo aadan la isugu yimaado kulan kale magaaladan muqdisho sidoo kale madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo gebagabadii kulankaasi ka hadlay ayaa u mahad celiyey madaxda ka soo qayb gashay shirkaasi ee ka socotay maamul goboleedyada
waxaan idinkaga mahad celinayaa sidii habsumideeda ahayd ee aad noogala soo qayb gasheen shirka wadatashiga ahaa ee maalmahan inoo socday maanta waxaan u fadhinaa inaan bulshada soomaaliyeed la wadaagno waxyaabaha ka soo baxay wadatashibii aan isugu nimid waxaan isugu nimid inaan tashanno waxaan isugu nimid inaan mas-uuliyadda iyo xilka ay na saaran oo ummadda laga sugaayaan aan u fulino ama u gudanno si waafaqsan danaha dalka dadka iyo diinta
madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo waxaa kaloo uu sheegay in sannaddii labada kun lix iyo tobanka in ka badan konton qarax ay jeesteen xarakada al-shabaab welina ay sii socdaan qaraxyadaasi waxaana uu sheegay in ay midaysay shacabka soomaaliyeed iyo madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada markaan masalan ka soo qaadano sanadkii lasoo dhaafay ee labadii kun iyo lix iyo tobanka waxay geysteen konton wax kor u dhaafaayo qaraxyo ah waxay laayeen oo sidaas sida ay u laayeen kuwii hadda ugu dambeeyey musiibooyinka ugu dambeeyey ku laayeen dad gaaraya kow haddana istaagi maayaan haddaynan u istaagin oo aynan ka hor imaan ka dowlad ahaan iyo shacab ahaan sida hadda ka muuqata fadhigan iyo heshiisyada aan gaarnay waa kuwa muujinaya midnimo oo musiibadii dhacday yaa waxaan ku bedelnay wadajir iyo midnimo sida ay nooga go-an tahay inaan dalkan aan horay ugu sii ugu sii ugu sii soconno laakiin intaas kuma filna waxaan doonaynaa inaan u tuujinno ficil oo aan fulinno aan fulinno qorshaha amniga oo aan dhigannay ugu dambayntii madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu sheegay in shacabka soomaaliyeed looga baahan yahay in kaalintooda ay qaataan maadaama uu yidhi madaxdu dalka ay qaateen aragti mid ah qof kasta oo soomaali ah waxaan ka rabnaa in haddii annaga oo madaxda dalka ah aan isla qaadanay istraatiijiyad iyo qorsho midaysan iyagana waxaan ka rabnaa shacabka inay kaalintooda ka qaataan garabna siiyaan ciidamada geesiyiinta ah oo ku jira aagaga frontiga ah si ay uga xoreeyaan shabaabka dalka dhallinyada soomaaliyeed waa inay ka qayb qaataan xoreynta goobaha weli gacanta ugu jira shabaab hooyooyinka soomaaliyeed waa inay doorkooda muujiyaan oo ay caanaha iyo biyaha ka dabageeyaan wiilasha iyo wiilasha iyo gabdhaha ku jira frontiyada dagaalka culimmada waxaan uga fadhinaa oo aan ka sugaynaa inay ku baraarujiyaan shacabkeena soomaaliyeed oo muslimiinta ah ayna caddeeyaan in al-shabaab aysan diin shaqo ku lahayn axmed xasan colaad v o a muqdisho